bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal subax wanaagsan aad leenahay waa subax isniinah taarikhdan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha sideedaad ee agast sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeysta ay sugan tahay shanta bisha labaad ee safar sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeystayaal soo dhawaad aad leenahay qodobadii ugu waaweynaa ee bogogooda ku qoreen wargeysada ugu afka dheer dalka waa daily nation the standard ayaan eegi doonaa dhegeystayaal qeybaha dambe waxaan fursad idiin siin doonaa dhegeyste waxaan fursad idiin siin doonaa dhegeyste qadadka telefoonada si aad nala wadaagtaan sidii lagu waabiristay hadalhayntu waxay tahay dhammaantiin dhegeystayaal idin soo dhaweynayaa subax wanaagsanaa idin leenahay mar kale hadian soo qabto wargeeska the standard dhegeystayaal wuxuu ciwaan uga dhigay bogiisa koowaad rejected degrees oo ula jeeda dhegeystayaal ardaydii diida dabcan inay koorsooyin qaar ay sameeyaan dhegeystayaal wargeesku wuxuu leeyahay ardayda jiilka cusub ayaa gebi ahaanbaa diiday koorsooyinka qaarkood oo laga bixiyo jaamacadaha dooliga iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay dhegeysta inkastoo dowladda ay barnaamijyo u kala saartay kuwa muhiim u ah horumarka kenya ee waxbarashada wargeyska the daily nation the standard ayuu bogiisa arrintaasi uga hadlay oo uuna ku faahfaahiyey dhegeystay bogagiisa bogiisa afaraad ayuu arrintaasi wargeyska the daily nation oo the standard kusoo bandhigay haddaba wargeyska wuxuu kaga hadlay sidoo kale arday gaaraysa labaatan kun waa labaatan kun boqol iyo konton iyo kow arday ayaa koors ayaa dabcan qaatay koorsada dabcan waxbarashada dhegeystayaal ee gaar ahaan dhanka farsamada dabcan qeybta saaniska waxaa qaatay arday gaaraysa sagaal kun saddex boqol soddon iyo kow arday sidoo kalena ardayda qaadatay dabcan dhankaasi sidoo kale farsamada waa arday gaaraysa shan kun shan boqol lixdan iyo toddoba arday dhegeystayaal ciidana wargeeska uu sheegayay in arday badanba ay didan yihiin koorsooyin badan oo laga bixiyo jaamacadaha dooliga iyo sidoo kale kuwa sida gaarka loo leeyahay wargeeska the daily nation ayaan usii gudbi doonaa wargeeska the daily nation wuxuu kaga hadlay dabcan boggiisa ugu horeeya riyooyinkii la dhacay dabcan ayuu la jeedaa waa ismaamulada dhegeyste waxuu wargeeska leeyahay ismaamulada dabcan waxaa saameeyey musuq maasuq tan iyo markii la bilaabay labada kun iyo saddex iyo tobankii maamulka loo yaqaano dowladda wadaajinta wargeeska the daily nation bogagiisa saddexaad iyo afaraad iyo shanaad waa yarintan kaga hadlay waxa uu wargeeska leeyahay tan iyo markii la bilaabay maamulka dowlad wadaajinta oo ismaamulo wadanka uu yeeshay oo gaaraya ilaa afartan iyo toddoba ismaamul ismaamulada waxa ay la siiyey lacag gaaraysa laba dhibic sagaashan iyo sideed trilyan tan iyo labada kun iyo saddex iyo tobankii dabcan tiraintaasi lacag gaaraysa saddex boqol iyo waa saddex boqol iyo lix dhibic lix bilyan dabcan ismaamuladaasi waxay u adeegsadeen maamulkooda gudaha sidoo kalena ismaamulo badan ayuu wargeeska sheegaya inay ku guuldaraysteen inay gaaraan hiigsigooda canshuur arinta dhegeystayaal aysan gaarin hiigsigooda ahay inay canshuur badan arooriyaan dhegeyste ayuu wargeeska the daily nation boggiisa afaraad iyo shanaad kaga hadlay arrintaasi dhegeystayaal wargeeska the standard ayaan soo qabanaya dabcan qodobada kale uu qoray waxaa ka mid ah bagiisa shanaad wuxuu kaga hadlay macalimiinta dalka ayaa ho- dabcan waxay doonayaan in boqolkiiba toddobaatan dhig- ee, loo kordhiyey mushaarka ayuu wargeeska leeyahay guddiga tani ayaa kusoo aadaysa iyaduna guddiga adeega macalimiinta dalka ee t s c la filaya inuu arrintan ka hadlo sidoo kale ururka macalimiinta ee kubeed waa xogayaha guud ee ururkaasi waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in to- toban boqolkiiba mushaarkooda lagu daro oo guddiga s r c waa guddiga eh, mushaaraadkii gunnooyinka qaabilsan inaysan ka aqbali doonin in mushaaraadkooda kaliya loogu daro boqolkiiba toban balse ay doonayaan ururka macalimiinta dalka in looga dhigo eh, ilaa lacag gaaraysa toddobaatan boqolkiiba wargeyska ayaa kaga hadlaya arrintani mushaaraadkay qaataan waa dabcan mushaaraadkay qaataan macalimiinta dhammaantiin waa idin soo dhoweynayaa weli qeybihii hore ee barnaamijka hogaankaysta qeybta wargeysada aan dhegeystayaal ku guda jirnaa waa hagaaga madaxa wasiiraha waa madaxa wasiirada dalka waa musalia mudavadi ayaa doonaya in baaritaano lagu sameeyo dabcan waaxda dabcan adeega korontada ee dalka ee loo soo gaabiyey k b l c kadib cabasho la muujiyey oo la sheegay in baarlamaanka laga sheegay in shakhsiyaad gaar ah ay ka macaashaan waaxdaasi islamarkaana qiimaha sarreeya ee korontada shakhsiyaad gaar ah ay dhaqaalo uga soo xarooda dhegeyse sidii maalmo ka hor baarlamaanka lagu sheegay tani ayaa kusoo aadeysa iyadoo uu soo sa- wasiirka waa madaxa wasiirada ee dalka ee musalia mudavadi uu doonaya dhegeystayaal in dabagal lagu sameeyo ee waaxda adeega korontada ee dalka kenya power ama loo soo gaabiyo ko- k b l c ayuu wargeeska the daily nation boggiisa laxaad arrintaas allahi wabarakaatu nabo xuseen falle sagal jireed xuseen faliir barnaamijka waa la socotaan filaya subax wanaagsan subax wanaagsan subax Sidee lagu wanaagsan.
waabilistaa?
Waxaan- waan kuu dhowahay walaalow nabalaan ku baarnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadba iska lahay maasha allah
waxaan joogaa xagaar jireen wax hadda biyaha diida ama baad diidana ma arkin ummadda waa soo kaakacday nabadaa lagu soo kaakacay waan garsay waxaan tacsiy- waxaan tacsiya u dilahay ummaddii laga geeriyooday gaarisa waa tahay allahu naxariisto.
yaan tacsiya u dilaya maslacaanka intiis kalena waan salaama walaal
waa kaa guddoomiye inaan filaya annaga kaa guddoomiye calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaasha kale ee qadadka teleefanada soo beegsanaya aan fursadda siinaya halow staafin baa tahay xigaha soo dhowo walaal subax wanaagsan
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cali wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ومعلمه يوسف حجر دير مقرس macalimow soo dhowow haye ملائكة الرحمة والسلام ودواتو نيروب انت كور هاي سيسألوغ اها ابو waa ladanna alxamdulilah dhammaantiin ابو نبض بانكو سوكعني جبيغ ساكي ووناكسين هاي حقا بانو دي اله با مهدلين نمعوينا مقرس يا ابو معان maa sha allah في بكت الله عافيو انت آمين.
عافي ما تغطو أبو زياديو انت لمس الله نحريس والدينتين الله عافيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystaha kale soo dhowo walaal subax wanaagsan
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa nuur raxmado miiti kaa soo wacaye xagga naga soo wacaysaa walaal
miiti miiti oo ka tirsan
bangal waa tahay sidee lagu yahay hadalhayntuna maxay tahay
oo nabad baa lagu waabaraystay ilaahay baa mahadle alxamdu alfikri ilaahay baa umahadnaqaynaa carruurta dugsiga waa aadeen xoolihii waa kala dareereen wax dhibaan ma jira nabad baan ku waabaraysanay maasha allah waa tahay si lamida soox wanaagsan aan kuleeyahay dhegeystaha kale ee qadka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya subax wanaagsan walaal soo dhowow alo subax wanaagsan waa hagaag isma maqli karnaad muddaa dhegeystahaasi subax wanaagsan walaal halo sa f m
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع محل مسودو
ما شاء الله وان دونا الحمد لله واتاي سودو سودو ميل بوق عن جوجان ميل ودان فديا انت قدينا ما شاء الله الله كو الله بركة يبد مجرى لكن مشان غارسو بحنون كذا لها دكتي بالصور ايمان الله سيان لنا دكتي كده بين الله سوقتان لنا الهي دين تسين كاين امين قال استاذن بقول كم افرتان السلام الى مسلمين كلام واتاي ولا لا كا قدومي مع محل ما نقص واحدة من دير هيد دقيستا كلا سودو سودو ولا هلو سافم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxa wanaagsan maxamed axmed lamid ah walaal soo dhowow waa dawalaal ismaamul kujeer weyaan alxamdulilah nabad ayaan ku waagdarisan wax dhibaato malaha ruqiyaan filayaa
haa aad iyo aad subax wanaagsan haye waa ma- hadalhayntu maxay tahay maxaa la hadalayaa wax kaa la hadalaayo malaha nimca ay nabad alxamdulilah ilaahay caalam isnaa nabad allah ka dhiga dhegeystayaasha adee dhammaan subax wanaagsan walaala ilaahay baa mahad iskale wax dhibaato malahan waa tahay sidoo kale wax waa wanaagsan subax wanaagsan subax la mid aan ku leeyahay ruqiyo naga soo wacday ayay ahayd dhankaasi iyo wajeer dhegeystaha ugu dambeeya soo dhowo walaal subax wanaagsan subax wanaagsan walaal asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
waan ka fiicanna waana kolli waa cabdulaahi ooli waxlow jooge haye subax wanaagsan maxaa la hadalayaa anaa waan ka fiicanna waa baan ku waabaraysana alxamdulilah haye maasha allah waa hagaag dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey xubintiisa wax wanaagsan wargeysyada soo dhegeysateen Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu star fm codka gobolka waqooyi bareed nagala socotaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka istaa ee xaaladda dalka waa subax isniina taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha sideedaad ee aagast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay shanta bisha labaad ee safar sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee islaamka soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif idinla socodsiinaya barnaamijka xaaladda dalka dhegeystayaal oo wareysi aad kaga bogan doontaan qeybaha dhexe ee barnaamijka dhegeystayaal waa idin soo dhoweynayaa dhammaantiin dhegeystayaal qodob aad u muhiiman diiradda ku saari doona oo dhanka waxbarashada ah maadaama waa qodob qaranka ah oo dhammaan qusay waalidiintii ardayda dhegeystayaal warbaahinada dalkan ay hadalhayaan sidoo kalena waalidiintaba dabcan way ka warhayaan caruurtoodan filaya ama ardaydooda doona ayaa dhegeystayaal in waa arday badan oo gaaraysa dabcan ilaa lix boqol oo kun oo arday ayaanan iska diiwaangelinin nidaamka qaabkay ardayda ugu biiraan jaamacadaha iyo macadyada wadanka ee loo yaqaana waa q waa cubes dhegeystayaal qodobkaas ayayna diiradda ku saari doonaa maxay tahay sababta dhegeystayaal keentay in arday badan oo sanadka hore dabcan sideed kun iyo shan boqol oo arday ilaa arday gaaraysa sideed boqol oo kun tiro ka badan ayaa imtixaanka shahaadiga k c e c-da ee sanadka hore u fadhiisa dhegeystayaal laakiin tiro ku dhow lix boqol oo kun oo arday ah ayaanan eh, k- eh, dabcan aan- aan isku- iska diiwaangelin nidaamka ah, waaxda qaabilsan nidaaminta qaabka ay ardayda ugu biiraan jaamacadaha iyo macadyada wadanka ee loo yaqaana cubs dhegeystayaal ayaynu qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal micnaha arday badan oo lix boqol oo ka ah, gaaraysa ayaana codsaninba ku biirista jaamacadaha ayadoona bisha nagu soo foodleyba ama maalmo kaliya ama hal toddobaad naga xiga ardayda ay si rasmi ugu biirayaan jaamacadaha waa ardaydii dhameeyey eh, sanad dugsiyeedkii hore ee labada kun iyo labiyo labaatanka ardaydii sanadka hore dhameeyey waa dabcan dhegeyste ee imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare k c a c u fadhiistay oo tiro gaaraysa sideed boqol oo kun oo arday ah ah, ka badan eh, keliya lix eh, keliya arday gaaraysa laba boqol iska diiwaangeliyeen nidaaminta qaabka ay ardayda ugu biiraan jaamacadaha iyo macadyada wadanka ee loo yaqaana kuwabs dhegeystayaal soo dhawaada dhammaantiin qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal wareysina waa kaga bogan doontaan dabcan waxaan wax wax ka weydiin doonaa nuur maxamed dhegeystayaal waa doctor nuur maxamed haysto oo shahaadada sare ee b h d haysta islamarkaana ahna xogeyaha ardayda ee jaamacadda ee magaalada gaarisa ama ismaamulka gaarisa dhegeystayaal waa doctor maxamed nuur oo dabcan xafiiskiisa ku sugan ayaan qadka taleefonkaas soo gelin doonaa hadduu guula saamaxo insha allah qeybaha dhexe ee barnaamijka warka saacadda kadib dhegeystayaal inta ka horeysana faahfaahin dheeraadan qodobka idinka siin doonaa dhegeystayaal qeybaha dhexe ilaa qeybaha dambana dhegeystayaasha ayayna fursad idiin siin doonaa inaan idinkana barnaamijka aad kasoo qayb qaadataan maadaama keliya maalmo ay ka harsan yihiin ee dhegeystayaal in ardaydii sanad dugsiyeed sanadka hore dhameeyey ee im- dugsiga ama fasalka afaraad ama foonfo sidaa u taqaanid baa dhameeyey oo gaariga sideed boqol keliya tiro yar ay iska diiwaangeliyeen kubiirista jaamacadaha ama kuliyadada lagu bartaa cilma cilmiga farsamada dhegeystayaal sababtan aan ogaan doonaa dhegeystayaal arrintan ee dhege- xalka siduu yahay waraysiga ayaad kaga bogan doontaan ha iska bedelin mawjada mar kale soo dhawaadaad leenahay mawjadaha kala duwan ee idaacaddana dhegeystayaal waa nagala socotaan soo dhawaada dhegeystayaal ay- ayaynu idin leenahay dhegeystayaal waa maxay sababta lix boqol oo kun oo arday dhegeystayaal aynan u dalbanin dhegeystayaal nidaamka qaabka ay ardayda ugu biiraan jaamacadaha nidaamka lagu codsado dhegeystayaal ku biirista jaamacadaha iyo macadyada wadanka ee loo yaqaano cubs ama q waa k u c c b s ee loo yaqaano cubs dhegeystayaal sababta waan ogaana doonaa dhegeystayaal maxay tahay sababta dhegeystayaal waana ardaydii dhammaysay imtixaankii shahaadiga ee dugsiga sare ee fo- ee fasalka afaraad ee form four labada kun iyo labiyo labaatanka dabcan arday badan oo iskama eh, eh, iskama diiwaangelin jaamacadaha sare ee universities iyo sidoo kale macadyada lagu barta farsamada dhegeystayaal oo loo soo gaabiyo tivet dhegeystayaal lix boqol oo arday ayaanan isdiiwaangelin dhegeystayaal soo dhawaada ayaynu idin leenahay dhegeystayaal ku dhawaad arday ka badan ama arday ka badan sideed boqol oo kun oo arday ayaa imtixaanka k c c da ee sanadka hore u fadhiisatay dhegeystayaal haddaba maalmo kaliya eh, dabcan ayaa ka harsan in ardayda ay ku biiraan eh, jaamacadaha wadanka dhegeystayaal Eh, ah, waa jaamacadaha wadanka ay ku biiraan waa bisha sagaalaad ab sebtembar dhegeystayaal ee nagu soo aadan keliya maalmo ama toban beri ee naga xigta dhegeystayaal soo dhawaada ayaynu idin leenahay dhegeystaye dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeyste mar kale waxaa nagala socotaan dhegeystayaal Eh, mawjadaha kala duwan ee idaacadda waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ah hal eber saddex dhibic shan oo mombaasaa dhegeystayaal gaarisa dhegeysta waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habaasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex eh, mandheero waxay nagala socotaan dhegeysta sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhegeyste Eh, dabcan m- mandheera waa sagaashan iyo toddoba dhibic shan ismaamulo ayaa deris la waa degmada baled xaabe ee gobolka gada soomaaliya isla mawjadaasaa nagala socotaan sidoo kale suufta iyo dhankaas etoobiya hoos tagta sagaashan iyo toddoba dhibic shan aa nagala socotaan tanariva iyo masalahani waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic cal marsabed waxaa nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba isielo sagaashan iyo laba dhibic shan muqdisha waa waxaad kala socotaan idaacadda ambah wadaagga nahay sagaashan iyo toddoba dhibic cibir dhammaantiin dhegeystayaal waan idinsoo dhaweynaya haddaba arday gaadaysa ayaa dhegeystayaal sanadkii hore u fadhiisatay siddeed boqol iyo siddeetan iyo kow kun afar boqol lix iyo toban arday ayaa imtixaanka u fadhiisatay dhegeystayaal ayadoo tira intaasi ka mid ah waa afar boqol afartan iyo saddex kun lix boqol afartan iyo afar waxay ahaayeen wiilal halka dumarka ama gabdhaha ay ahaayeen afar boqol soddon iyo toddobo oo toddoba boqol toddobaatan iyo laba dhegeystayaal oo lix kun bay wiilasha dheeraayeen dhegeystayaal taasoo u dhiganta ardayda u fadhiisata boqolkiiba konton dhibic soddon iyo saddex wiilal bay ahaayeen halka dumarka ama gabdhaha ay ahaayeen afartan iyo sagaal dhibic lixdan iyo sagaal boqolkiiba dhegeyste waa imtixaankii hore ee k c s da tiradaasi int ka mid ah keliya haddaba lix boqol oo ka mid ah ardaydaasi dhegeystayaal maynan codsanin nidaamka lagu codsado ama qaabkay ardayda ugu biiraan jaamacadaha imacdada wadanka ee loo yaqaana kuubs dhegeyste qodobadaas baynu diiradda ku saaraynaa ee saameynta yeelan karta dhegeystayaal maxaa keenay waqti yar baa haray dabcan inay ardayda dabcan jaamacadaha ku biiraan dhegeyste soo dhowaada mar kale ayaynu idin leenahay anigoo maxamed axmed khaliifa barnaamijka idinla socodsiinay dhegeystayaal waraysina waad kaga bogan doontaan si aan uga dhirigno sheekada ama nuxurka qodobkaani ka hadlayna dhegeystayaal saaka xaaladda dalka maadaama mu waxbarasho ay tahay balse xaaladda dalka ayaynu diiradda dhegeystayaal ku saarayna dhegeystayaal soo dhowaada ayaynu idin leenahay ayadoona toddobaadyo toddobaad ka hor wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel majoogo ee dabcan iyo agaasimaha guud ee waaxda eh, waa agaasimaha guud ee waaxda qaabilsan nidaaminta qaabka ay ardayda ugu biiraan jaamacadaha ee iyo macadyada wadanka dabcan agnes wahome ay soo bandhigeen ayadii wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka dhegeystayaal in in ardayda ku biiraya jaamacadaha iyo haabkay ugu biirayaan ay soo bandhigeen dhegeystayaal haddaba waxaa wax laisku weydiinayaa mas-aalo laisku weydiinayaa halka ay ku dambeeyeen arday gaaraysa lix boqol oo kun oo u fadhiistay imtixaankii shahaadiga dugsiga sare ee k c s d ee sanadka hore balse ku guuldaristay inay codsadaan mm, koorsooyinka em, jaamacadaha wax laga barta ama aysan codsanin dhegeystayaal wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel majoogo ayaa sheegay in guddiga wax- jaamacadaha wadanka loo soo gaabiyo c e u iyo iyo- ay ay soo bandhigeen in ardayda arday badan aynan iska diiwaan gelinin jaamacadaha ah, dhegeystayaal ee dalka dhegeyste haddaba wuxuu wasiirka sidoo kale wa- wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka wuxuu sidoo kale sheegay in arday badan aysan sidoo kale codsanin kubiirista macdyada farsamada ee loo soo gaabiyo tivet waa macdi- waa macdyada farsamada ee loo soo gaabiyo tivet dhegeystayaal aysan ka codsanin wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in dhinacyadan ay ka walacsiin sababta aan loo codsanin in ja- ku-biirstaanka jaamacadaha maadaama eh, maal maalmaha nagu soo aadan ama toddobaada nagu soo aadan si rasmi ardayda ugu biirayaan jaamacadaha dhegeyste qodobaa dabcan eh, qodobadaas ayaynu diiradda eh, su-aalaha la isweydiinaya dhegeystayaal waa maxay sababta aysan ardayda u codsanin ku-biirista jaamacadaha wadanka ayaa su-aalo la iska weydiinayaa dhegeystayaal waa hagaag haddaba maxaa ka mid ah su-aalaha la isweydiinaya maxaa maxaa ka mid ah saameynta ka dhalan karta inaysan jaamacadaha sii aadin qaar badan oo ka mid ah ardayda dhammaystay ama dhammeeyey dugsiyada sare dhegeystayaal ma la oran karaa dhammaan caru- ardaydan amanta ugu badan waa arday kasoo jeeda qoysaska danyarta dhegeystayaal aysan awoodin qarashaad ay iskaga bixiyaan jaamacadaha haddaba eh, saameynta dhanka nolosha iyo maciishada qa- sareysa arrintan may is- saamaynayaan dhegeystayaal arrimahaas ayaynu diiradda ku saari doonaa waraysigana su-aalo aan wax ka weydiin doonaa dhegeystayaal doctor maxamed waa haysta sh- shahaadada sare ee b h d ahna xogayaha ardayda jaamacadda ee ismaamulka gaarisa waa tahay haatan haddii aan soo qabta adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag ka lumin ama ci- cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakakisha hakikisha waa adeeg awood leh soo diraha bixiya si uu xaqiijiya magacqaataha iyo cadadka ka hor dhamaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo lipana mpesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsada ina- inaad hubsid halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yiri hubsina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste dhegeysta haatan adeega hakakisha waxaad ka heleysaa qeybta sim toolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu ambeese isticmaalaya waxa uu soo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaadi kaa lumin dhegeystayaal aan kugu dar waa adeega eh, dabcan n c b a dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiyo badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka wuu wuxuu bangiga leeyahay waxaan ku naaloona waxaan ku naaloonayaan eh, inaan bixinno adeegyo ku habboon baahiyahaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square molesley oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada general wayrunge waa bangiga ugu kabac badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee slee ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga tagtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo ku qaas adiga doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangigu wuxuu bixinayaa ilaa boqol kiiba shan lagu diray waa one zero percent oo oo la socota maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqol kiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo maraya nidaamka shirkadda dhegeysta ha ka welwelin oo, ha- ha- dhegeysta ha ka welwelin lacagteeda xagengeya bangigayga la qayb qaadanayo kobaca ganacsigayga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laanta business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamangina city center wabera street gikomba river road ama guud ahaan wadanka ama waaca nambarka eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group com ama booqo shabakada n c b a group com dhegeystayaal soo dhawaada mar kale ayaynu dhegeysta idin leenahay star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysta nagala socotaan dhegeystayaal M- waa maxay sababtaysan arday badan oo jaamacadaha wax ka baran lahay aysan u codsanin kubiirista jaamacadaha maadaama ma- maalmaha ama toddobaadeen ugu soo aadan jaamacadaha dabcan si rasmi ah ardaydii sanadka hore dhameeyey ay bilaawayaan kubiiristooda dhegeyste sidaan horaan idinkugu sheegay ama qeybihii hore barnaamijka dhegeystayaal waxaan diiradda ku saaraynaa arrimaha la xiriira waxbarashada gaar ahaan arrimaha qaranka ee, ama xaalada dalka gaar ahaan dhegeystayaal arday badan oo aanan codsan ku biirista jaamacadaha wadanka dhegeystayaal qadka telefoonka ayaan haatan dabcan ma la xiriireynaa dhegeystayaal doctor maxamed dhegeystayaal waa doctor nuur maxamed oo dabcan ahna xogayaha ardayda ee jaamacadda gaarisa dhegeystayaal qadka telefoonkan soo gelinaya dhegeystayaal ee soo dhawaada wareysiga qeybihiisa kalena usii gudbi doonaa waa hagaag dhegeystayaal weli star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan qadka ayuu si toosa ugu jiraa doctor nuur maxamed oo- waana xogyaha ardayda jaamacadda gaarisa soo dhow doctor maxamed doctor nuur waadhoya walaal waa ina salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabcan wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaashana salaantaasi waa kaa gudoomeynaan filayaa soo dhawow mar kale aan ku leenahay kuna soo dhawow idaacaddii star f m codka gobolka waqooyi bari
waa mahadsantahay walaal waadhoya dabcan dhegeystayaal badanaa dhegta dabcan ku raaricinaya barnaamijkana arrimaha waxbarashada ee xaaladda dalka ayayna diiradda ku saarayna bal intaanan qeybaha kale ee su-aalaha u gudagelin waxaan diiradda ku saaraynaa in arday badan aysan eh, codsan nidaamka qaabka ay ardayda ugu biirayaan jaamacadaha iyo macadyada wadanka ee loo yaqaano cubs haddaba horta intaanan su-aalaha kale usii gudagelin goormay ardayda sanadka hore u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee k c a c da eh, j- kuwa codsaday ay ku biirayaan jaamacadaha bishayna ku- xilligay ku biirayaan muddada waqtiga Mhm.
walaal waa mahadsan tahay haddii su-aashaada ka jawaabo eh, ardaygii sanad dugsiyeedkii laba laba kun iyo labaatan iyo laba dhameeyey Mhm.
eh, waqtigii ay ku beeri lahaayeen jaamacadaha eh, dhowr fursad baa la siiyey Mhm.
bilaawgii markii ay imtixaanka sameynahayeen iskuulaha joogeen Eh, qolada kuusibsa la dhahaa portalka way fureen Eh, berkood eh, waxaa lagu rejistagaran jiray iskuullada sax haddii wa- haddii wac- wacyigaas ay lahaayeen macalimiinta iyo maamulka iskuullada Mhm.
Eh, kadib goor dhoweyd waxaan ku qiyaasayaa birihii lasoo dhaafay Mhm.
dhowr jeer baa dhowr jeer baa fursadaasi la furay sax oo waxaa la- waxaa la sameeyey wacyigelin qolada kuusibsi waxay soo saareen maaragtay eh, wacyigelin ama notice waan gartay laba- oo revision ah kii markii hore wuxuu ahayd first attempt eh, markii labaad waa revision baa la sameeyey Mhm.
deetana maalin dhow markii oo model kala soo saaray kadibna way fureen sax Eh, haddana waxaa furnaayay si aan ogaayay isbuucdii lasoo dhaafan ee xeer hadda ma ogi waxaa furnaayay course transfer ama uni- university inta university transfer macnaha qof ardayga inuu guri karo university kale marka fursada balbaalisay laakiin sidaad ka sheegtay waxaa maqlay in maaragtay cadad eh, maaragtay wax qool oo fara badan ardaya ay weli ayan maaragtay ay codsanin eh, fursadaasi maaragtay ay isku disjiireen ama ay galaan eh, Mhm.
ku sibsi Ah.
marka goormay ardayda ku codsaday ku bi- t- goormay jaamacadaha ku biiri doonaan ama macadyada lagu barta farsamada sida tivetae Ah, jaamacada waa ku biirayaan dabcan eh, jaamacadaha way waktiga uu kala duwan yahay eh, barkood waxaa laga yaabaa eh, in maaragtay ay eh, waktiga horta ay u yeerayaan ardayda jaamacadda ay ku xiran tahay jaamacadda is- jaamacad kasta iskale ay u xiran tahay oo wakti hadda oo muxadadan sidii hadda maaragtay iskuullada eh, hoose dhexe oo k c b hal mar ma aha Eh, laakiin eh, cumuuman bishan gudaheeda maaragtay bishan agasta ilaa september dhexdeeda maxaa yeelay sanad dugsiyeedka jaamacadaha cusub yani new Ayaa academic year bilaabanaya.
ayaa bilaabanaya marka gaaliban jaamacadahaas ay u badan yihiin yani ha- agasta dhexdeeda yani usbuucdan agasta u dambeeya ilaa iyo mid september ayay maarata u yeerahayaan ardayda marka waa inta muddadan ayta waktigan weeye marka wixii ka bilowda adiga mid september yani shan iyo tobanka waxaa bilaabanaya classeska ama fasulada ee darsiga bilaabanaya laakiin jaamacad kasta waktiga iyada xadisanaysa iyada iskale macnaha iyada go-aanka iskale waktiga u yeeraysa ardayda laakiin umuuman waktigan baa laga doonaya ardayda inay tagaan jaamacadaha waa tahay marka waa maxay sababta arday gaaraysa lix boqol oo kun oo ka mid ah sideed boqol oo kun oo s- san- tiro ka badan sideed boqol oo kun oo sanadka hore sameeyey imtixaanka lix boqol oo kun maxay tahay s- lix boqol oo kun maxay tahay sababtaasi sababtay arday badan eena u codsan nidaamka ee dabcan nidaamka qaabka ay ardayda ugu biiraan jaamacadaha iyo macadyada wadanka ee loo yaqaana kubs sabab maxay tahay sababta enan u codsan
wallahi nin waxaan isdhihi karnaa eh, horta meesha waxaa ka jirtaa wacyigelin xun eh, yani yani igno- ignorance ignorance ay badan baa iska jiraa waa tahay Eh, adduunkeeda wuu isbedelay eh, waxaa nabaan baa jira eh, waxaa jirta hay-ada oo de- waddanka ka shaqeeya maaragtay kamid ah kusiibsa kamid ah oo ardayda meergeynaysa waxaa kamid ah hay-ada help oo basary wax bixisa Eh, hay-ada badan baa iska jira horta hay-adahaasayto ardada ardada qaaliban lama socdaan siiba ardayada iyo dadka ku nool waqooyiga baray eh, maaragtay goboladanayto maaragtay hoose eh, hataa laamu ilaa iyo noistan iyo tanariba waxay wada iska iska liitaan Eh, tan kalena waxaa weeyaan eh, ardaydaanada waxay hose markaan fiiriyo aan yani aan qiyaas waxay aaminsan yihiin hadduuba qof kcc inuu iskiisa iskaga raadsado university oo ama kor iska raadsada waxaan scholarshipkan iyo help iyo waxaanayto weli dadka kama dhaadhacsana si fiican markaan markaan tagnay wadamo wa- goboladan hoose eh, mathalan aan aan aan markii aan sameynaynay wacyigelinta ardayda ah, annaga lagu baan ku barnay Eh, waxaan ogaanay eh, ardaydaha ja- iskuullada hoose ee wadama kenyada hoose ku yaala in administrationka ay arrinkaa la socdaan marka ay ardaydii ku wacyigelinayaan Eh, marka kadibna maaragtay ay maaragtay ay fursadaas ay ay helaan Ta- tan kale waxaa weeye waalidka sida oo kaleeto waalidka annaga waxaa laga yaabaa waalidka annaga tiro badan inay maaragtay ay tacliim badan ay laheen wacyigoodana iska hooseeya ayna ku xiran ay ku xiran iskuullada tan ama tan saddexaadna waxaa weeye waxaa umalaynaa waxgaabis wuxuu ka yimid dhanka maamulada iskuullada maxaa yeelay ee, waddanka waa nidaam hadda nidaamka haddaad gefto ee, waa laga tegayaa Ee, hadda waxaa weeye waddanka waa nidaam ee, xaq waana la xaq- waa la isxaqdhowrayaa oo wixii waxaa lagu qaybsanayaa si nidaamsan oo maaragtay automatic ah wax kastana waddankan hadda wuxuu socdaa wax la online dhah Dhanka internetka aye.
online ha qaabka internetka hadda maanta hadii doonaysa passport waxaa lagu dhahayaa gu- soo buuxi online soo buuxi markaas interview schedule baa lagu siinaya ama taariikh baa lagu siinaya interviewga maw wixii hadda aad qaadanaysa form oo chiefka u tegaysa oo dio u tegaysa ma laha marka waxaa weeye waxaa weeye adduunka waa in la jaan qaadno wey haddii adduunka aad la jaan qaadno wax socdo waa laga tegayaa cidna ku eedi mayso adiga fursad waa lagu sii laguma diidano lolooma diidano ee waddanka xuquuq baa ka jirtaa since two thousand tenkii laba kun iyo tobankii markii oo maara sharci cusub lasoo lasdil indisay oo la- la la mariyey nin kasta fu- nin kasta fursad buu leeyahay waxaa waaye equal opportunity baa ma jirtaa laakiin habkii lagu faa'iideysan lahay iyo wacyigii ayaa hoosay saasaan aaminsanahay waa tahay miyaa is dhihi karaa caqabadaha dhaqaale ee waddanka jira ama culisyada dhaqaale iyo sidoo kale maciishada oo aada u sarreysa miyay kaalin ka qaadan kartaa in ardaydaasi ayagoona dhaqaale aysan u woodin jaamacadda kaalin ma ka qaadan kartaa inay nacsan arrintaas ama jaamacada inay nacsan
wallahi taas hadee haddii oo la- ayaga iska bixin lahaayeen macnaha la dhihi lahaye idinkaa iska bixinaysiin jaamacadda imaada oo ka la- waxaa laga waxaa laga yaabaa kaarinta dhaqaale inay waxa wax ku leedahay sidii caadiga ahayd oo ar- dadka annaga waa iska sabool soo badan yahay Eh, laakiin hadda waxaa layidhi waddanka kaa bixinayaa ee dowladda kaa bixinaysaa ee adiga soo apply gareeya oo system gala marka systemkii inaan galno ayaan maarata ka habsaane marka hadda arrinkaasi kuma eedi karna dowladda yani aniga kuma eedi karna dhaqaale arrinkiisi maxaa yeele dhaqaalihii adiga bixi laguma laha Eh, waxaa lagu leeyahay adiga apply garee systemka soo gal eh, ku sibso isku xijista garee kadibna markii aad admissionka hesha eh, waxaad gelaysaa haddana ba- website kale ama system kale oo aad ku codsanaysa scholarshipki marka wixii baa naga daahsan oo maarata waxaa naga fuula maaragtay mugdi baa nooga jira weli iyo waxaad moodaa eh, annaga soo noo istaan gebagana waxyaalahan dowladda maarata ka socda waxaa waye waan ka cagajibnaa oo ma aragna in wax faa'iido leeyihiin Eh, xogaa waxaa ugu jira anti governance governance yani dowladii weli maarata qaabitaankeeda wixii fursadihii weli uma uma uma- uma diyaarsanin boqol kiiba boqol dabcan dad iska fiican waa jira wax fahmay laakiin adiga yani uma kuma kuma yeeli kara dhanka dhaqaalaha maxaa yeelay waddanka dhammaantiisa dhaqaalaha wuu iska eriliitaa Eh, dadka kale laakiin systemka way gelihayaan way apply gareynayan waa in ka faa'iideysanayaan laakiin annaga mudda ina maarata wacyigan uu hooseeyo waa tahay balse ardayda qaar waxay ku doonay waxay ku doodayeen waxaa ka dhawaajisay in dowladda ay dabcan ka bixinaysa balse waxaa loo marayaa layidhi dabcan guddiga oo loo soo gaabiyay h a waa h e l b ama helb oo ardayda dhigta jaamacadaha waddanka siiya ammaan lacaga kadibna ay dib ka bixiyaan taasna dabcan waxay ka cabsanayaan in culeysyo dhaqaale uu soo wajaho oo hadhowna ay awoodi waayeen in amaahdaasi dib u bixiyaan ama diintaasi haye
Ah, arrinka arrinka u jira akhi eh, waxaan kuu sheegayaa horta meeshan waxaa la sheegay waa scholarship Eh, ardaydana waxaa loo qaybiyey afar saddex afar nooc baa loo qaybiyey qolo waxaa yaraha vulnerable macnaha waa dad oo maaragtay aad u u liita dadka nugul haye Eh, ah, dadka nugul weeye xaqiiqatan extremely needy dad aad maaragtay u u baahi badan needy dad baahi haysa iyo less needy marka waxaa loo qaybiyey afartan afartaneetona habkan bay kumaanaysaa qofka maaragtay oo oo vulnerableka sideetan eighty two percent waxaa la siinaa scholarship macnaha scholarshipka waa free eighteen percentna wuxuu kumaanaya loan hadhowte loankaas hadhowte wuu help iska bixin doona Eh, extremely needygana seventy percent waa scholarship macnaha waa free thirty percent waa loan waan gartay niidigana ah, niidigana fifty three percent waa scholarship forty percent waa loan seven percent kali ayuu macnaha uu waalidkii uu ku daraya uu anaga ardayga ka bixinaya les niidigana thirty eight percent waa scholarship fifty five percent waa loan seven percentna wuxuu iska bixinayaa eh, waalidka bixinaya marka waa tahay qofka qofkan muslimka ama gobolkeena oo loonka cabsanaya hadduu apply gareeya qolada baashanayta oo h waxaa la lahaa website waxaa weye www dot h e f dot c o dot k e markuu galo hadduu apply gareeyo eighty percent scholarship ku helaya haddii tana dhowti waxaa laga yaabaa inuu uu- uu loonkan iska dhaafi karaba haddii eighty percent wala inta kale uu iska uu iska bixin kara wax yar bay noqonaysaa macnaha eighteen percent ma wayni karo oo loonka uu ka maarmaa ee tan eighty percent asiga lagama laha iska bixi laguma laha waa free macnaha waa government scholarship ma fahmaysaa scholarship waa leeyahay scholarship iyo loan waa kala yihiin ma ogtahay scholarship waa free waay ma garanaysaa marka anaga waxay kulli waxaan ka dhex arkaynaa arrinkii loanka meeshan waxaa lagu leeyahay haddaad vulnerable tahay eh, waxaa eighty two percent waa scholarship eighteen percent loan waay haddii dadna loanka waa iska dhaafi kartaa marka eighty two percent aad ga- dowlad kaa bixisa free kuu siiso waxaa laga yaabaa eighteen percent inaad maarata waalidka aad- laba gooribaad waalidka hundred percent kasoo qaadi lahayd inaad intaas siito aad aad aad ka raadsato marka waa in la fahmo ee maaragtay waxa waa systemka san yihiin waxa waaye waxaa la yidhahdaa eh, fahm masala lisma jawaab aa la yidhahda masalada ama the issue to understand first we understand kadibna marka kadib aan go-aan gaari karnaa waa tahay maxay tahay tirada ardayda oo gaaraysa ilaa lixda boqol ee- ee aan codsanin ee b- ba- aan idhaahdee nidaamka wax lagu codsaday ee ku biirisa jaamacadaha saameyn intee la eg am- miyay ku yeelanaysaa bulshada iyo jiilalka wax baranaya in ardaydaasi badan aysan wax codsan ku biirisa jaamacadaha
Ah, yes waa طبعا waa kule- kuleelinaysaa oo Bulshada.
hataa jaamacada- jaamacada waa kuleelinaysaa bulshada waa kuleelinaysaa kuwa hadda dhanka jaamacada hadaan sheega ardaydaasi kulli hadda dowladda baa u eg- u diyaar ahayd inay wax ka bixiso oo maaragtay ay ay ay ay sponsor garayso Eh, jaamacadaha marka firaaq baa kasoo baxaya oo arday la-aan baa kasoo baxayso iyo dhaqaale xumo maxaa yeelay jaamacadaha hadda waxaa dhaqaale lagu siin doonaa ardayga banaaga taagan oo apply garaynin ayaa lagu siin lahaa ardayga hadduu apply garayn lahay oo uu heli lahay maaragtay admission oo mathalan for example gaarida university imaan lahay anaga lacag baan ku heli lahayn ardayda iyo university lacag baan ku heli lahayn tan kale eh, ardaygaasi eh, society-ga wuxuu ku yeelanaya marka salbi baa negative ku yeelanaya maxaa yeelay shaqaalaan buu noqonayaa waxbarasho la-aan wuxuu isbaara muu timaada marka khatar waxaa ugu jira maaragtay maaragtay afkaartan qaldan iyo waxyaalahan ay too maaragtay inuu galo ama uu maaragtay nolosha ka dhaca khatar baa ku noqonaysaa waa tahay amis amise waxaa kale culays ku noqonaysa waalidka waxay noqonaysaa hadduusan uu systemka dowladda u gelin eh, waxaa laga yaabaa inuu iska tago oo admission waxaa jira admission nooc kale jira p s s p p s p waxaa waaye privately sponsored student ardayga iskiisa isu maaragtay isu fanga isku isku isku maalgelinaya isku maalgelinaya So, dadkeenana gaaliban system ay aadi doonaan marka waxaa waye culeyska ku imaanaya society waxaa waye lacagta in la raadiyo dadkii abaar baa ku dhacday abaar bay daarisatay xoolo lama hayo marka waa in oo, c d f bazare uu maanta kulli m p ama m c a u daba ordo ama si uu waalidkii iyo haraambe iyo tol maarata loo cawdo maarata dadkii culeys la saaro waayo hadduusan hadduusan banaan taagnan uu ardaynimo u raadsado uuna systemka hore gelin wuxuu noqonayaa p s s b wuxuu noqonayaa arday iskiisa isu maalgeliyo waana culeys ku imaanaya waalidka iyo society dhammaantiisa
waa tahay haddaba miyaa la oran karaa in ardayda aan codsan waxay kasoo jeedaan qoysaska danyarta aan waxba aan awoodinba inay iska bixiyaanba totally haye wallahi dabcan san aaminsan bay ku badan yihiin maxaa yeelay xaqiiqatan qoysaska danyarka ah waxan waa waa package waay waa package macnaha waa waa waa the system is wada wato waay qof dadka danyarta ah haddana waxay u badan yihiin inay information hayninba ma garanaysaa information aan haynin Ah, yani this capitalism wadanka wadamaha kuna capitalismka gaaliban dadka oo well ofka oo lacagta haastaan oo iska ladan ayaa wax kasana og iyagana faa'iidooyinkii fursooyinkii kasii faa'iidaysanaya marka waxaana dowladda waxaa u talagashay dadka masaakiinta ah in maaragtay ay ay ay ka qaataan eh, ay ka faa'iidaystaan oo systemka ay ka faa'iidaystaan hadda waxay u baahan tahay dadka danyarta ah eh, dadka danyarta ah inay ka faa'iidaysanin oo maaragtay ay ay ka dhacaan oo marka ay maaragtay ay- ayna waxbarasho ay waayaan marka waa waa arrin ah, runtii sad sheegiisa oo meesha ku jirto weyaan waa tahay arrintaa ku saabsan in arday badan oo dhameeyay dugsiyada sare aysan qaar ka mid a ku biirin eh, jaamacadaha iyo sidoo kale macadyada lagu barta dhanka farsamada ee loo soo gaabiyo tiveed gaar ahaan waqooyi beri ma laga dareemayaa mise maba jirta cid samaysay tirakoob gaar ah in ardayda codsaday ay tira yiryihiin ama ama isku dheeli tiran tahay ama ardayda jaamacadaha ka baran lahaa waqooyi beri
Ah, hadda tirada la sheegay waa tiro cumuum ah oo qolada ku sibsa ay sheegtay because waxay haastaan daatarka studentiga dhameeyey twenty twenty twenty twenty laba laba kun iyo laba laba iyo labaatan ardaydii dhameeyeyna ay haastaan iyo intii apply garaysay oo system gashay marka tiro cumuum bay sheegeen Eh, tafaasiil macnaha gobolkan intana ka timid ma idhihin laakiin waan waan qiyaas karnaa eh, ardayda inay arday badan ay ku jiraan eh, eh, oo- oo waqooyi bari ka imaanayaan siba hadda waxaan kuu sheegaya kale waxaa laga yaabaa ardayda eh, waqooyi bare ka timid inay maaragtay ay ay buundada jaamacada lagu gala badi ay haysanin macnaha waxaa laga yaaba almost seventy ama six percent inayan jaamacada ay geli karin fursadii u fursad oo tani barbarsood waxaa weeyaan oo the same systemka conceptka applicationka iyo help iyo waxaan kulli ah waa tivetki haddana tivetkina inay aplygareen baa laga yaabaa waddankaneetona tivetki baa hadda la qiimeyn hayaa adduunkaba maxaa yeelay farsamooyin gacmaha ay aada loo qiimeyn hayaa marka ayaga waa iska automatic macnaha tirada badan oo soo macnaha gobol kadib inay ay ka faa'iidaysanin waayo ma- they don't apply for tibet haddana uh, maadaama ayan helin jaamacadda ay c plus iyo wax kale ay haysanin tibetna ay apply garayni marka macnaha waa isgegan kartaa tiro badan oo ardayda waqooyi bari inay meel cilo taagan yihiin oo ay ka faa'iidaysan fursadan waa tahay Mm.
maxay tahay tallaabada waalidka la gudboon ee ardaydan
waalidka waxaan uu sheegayaa horta eh, waxaan uu sheegaya waalidka dhammaantiis meel jooga annagtay waalid baan ahay arday ilma baan qabaa inay la socdaan waddanka eh, nidaamkiisa wadankanaan ku noolnahay oo qeyb baan ka nahay xuquuq baan ku leenahay waa degannahay wax baan ka nahay waana loo golyahay Eh, waa inaan la socono systemka waa inaan wacyi dheer lahaana we have inaan la socono informationka ministryga kasoo baxaya information kasoo baxaya kusips information kasoo baxaya help iyo information kasoo baxaya university maaragtay all universities Eh, waalidka sidoo kale waxaa loogu baahan yahay in ay iskuullada la socdaan oo system ay ogaadaan nidaam hadda waxaan kusiinaya yani example ma mathalan kusiinaya hadda waxaa jira c b c la c b c waa nidaamka dowladda ay soo rutay oo waxbarashada cusub dugsiyaha hoose wey waalidka hadduusan hadda ogeyn wax c b c uu yahay ama aniga yaroo hadda oo p p one ka ama p p two ga waxa laga raba iyo meesha ku damayn doona wuxuu noqonayaa cunug keliya inuu iska rafaado oo hadhowti khatarka ka dhaca marka annaga waxaa weeye arda- ilmaha waan sii daynaa iskoo isku tashtaan waana qalad marka waalidka waxaa loo baahan yahay inaan waxaan la socono oo aan weydino waxaa waaye waxaa la yidhahdaa eh, just ask waxaa la yidhahdaa adigu su-aal weydi su-aal haddaad weydiso waa jawaabaad helaysaa jawaab waa free weeyaan cid ku lacag kaa qaadaysa male صح marka waa inaan la socno aad oo la socno wey oo systemka aan ogaano midda kale waa inaan ogaano fursooyinka jira furs waddanka fursad badan baa jira oo maanta kayra caadi oo carra ka badanaa jira waa inaan ogaano weeyaan oo arrinkan tableedka hadda aan kuu sheegay waana la socnaa hadda waxaa kaloo la suuray hadda oo loo maalin wa- ministriga reportkii buu kusoo baxay reportkii task forceka waxaa soo baxday macalimiintii t t c ga primary teaching trainingka in c kale c laga dhigo buundada c adoor c iyo cluster baa jire oo Sax.
macnaha c ah, oo dhib badneed oo arday badan ay ka baaqdeen hadda wixii waa laga saaray meeshii cunug c bisa laga rabaa arday badan oo gobolkada waxay haystaan c waa ognahay waxaa kusii dheer haddana in la faangareyn doono fangan waa the same system waa qofka inuu kusubsi galo uu is apply gareeya oo lagu post gareeyo t t c meeshuu ahaadaba deetana uu apply gareeya marka la toogo oo basrig haddana waa the same university processka way hadduusan waalidka ogeyn waxay noqonaysaa ardayga markuu iska taynanaya askar buu sugaya askar meeqaa la qaadan karaa ba ba hadda matalan kasoo qaadba kulimada dhacaysa waxay rabaa matalan konton ama boqol meesha shan shan boqol oo arday oo sii haystaa joogto mala qaadan karaa may wey Mhm.
fursadina waa kuban waxaa kaloo kuusii dheer waa inaan ka ka war hayno fursooyinka ka baxsan wadanka waxaa jira scholarship fara badan wadamo badan scholarship bixiya صح Eh, university badan baa jira Eh, waa inaan aan maaragtay ardaydana soo soo kata waxaa looga baqayaa waktigan faraha badan ay gelinaya social mediaga oo ay gelinayaan inay maanta kulli tiktok iyo whatsapp ay ku jiraan Mhm.
oo bundles ay waalidka lacagta qaada ku isticmaalayaan Mhm.
ha ku isticmaalaan furas inay ku raadiyaan there's a lot of opportunity outside there furas fara badan baa jira scholarship badan baa jira Dhanka dibadda, waxaa jira- deeqo waxbarasho.
ah, dhanka dibadda deeqo waxbarasho baa jira hadduu ardayga uu raadiyo uu raadiyo mar buu ilaahay calafkiisa soo saaraya marka Waa tahay.
waktigan faraha badan aan gelinayna social mediaga iyo chatka faraha badan aan gelinna fursad raadin iyo waxyaalaha wax faa'iidada inaan ku raadin wa- waan gartay marka ma jirtaa kaalin ay wax ka- wax kaqabashadeeda ka qaban karaan maamulkii macalimiinta dugsiyada ay ka soo baxeen ama soo dhameeyeen ardaydani yes w- ayagaa ugu muhiimsan Eh, dabcan eh, iskuulaha waa maaragtay waa waa indhaha ardayda weeyaan ayagaa looga baahan yahay inay maaragtay ay effect gareeyaan ama ay nooleeyaan xafiiska loo yaqaana career office ama counseling office ama academic advising office intaba iskuulaha secondary way leeyihiin oo dhanka la talinta Mhm.
ha dhanka la talinta ardayda ayagaa loogu baahan yahay marka xafiiskaas ay rabto in ay geeyaan macalimiinta dugsiga sare ee dhamastayaasha ama principal si loo yaqaanaba dabcan waxaa laga principalka iyo dibadka inay administrationka ay mashquulka yihiin laakiin haddii ay maaragtay u wiciyaan oo dhankan ay uga wad saaraan macalin tayeysan oo karti leh oo qaybta ku fiican counselingka iyo academiga ay uasiyaan oo inf- ay ku qasbaan informationka waxyaalaha la xiriira khaasatan ardayga markuu maraya uu foon foo gaaro waxaa soo baxaya waktiya oo jangoon oo ministriga uu soo saaraya uu asaga is- diiwaangelinaya uu apply gareynaya kursibsiga uu koos dooranaya waxaan kulli marka waa si habaysan oo tayeysan oo wacyigelin sare leh haddii loo sameeyo ardayga khatarka ma bahay ardayga Okay.
waxaan kuu sheegay markii aan tagnay iskuulaha barkood waxaan ogaanay annagoo ardayda raadinayna ardayda aanay isdiiwaangelin kursibs aan gelin annagoo raadinayna iskuulli waxaan tagnay boqolkiiba saashan ay is- isdiiwaangeliyeen iskuulli waxaan tagnay zero ama shan cun keliya ay isdiiwaangeliyeen waxay kulli waxay ku xidhan tahay eh, principalka iyo wacyiga ay leeyihiin iyo habka ay ardaygu caawiyaan Maamulaha Saas iskuulka.
weyn- maamulaha iskuulka weyaan inay marka ay- qayb- ay- qaybka xoog saaraan keli maaha ardayga inaan ku daalan inuu baaso hadduu baaso what next next waxaa ku xigaa weeyaan maxaa ku xigaa ardayga haddii aan aan fursadaas usii wa- haweynin maxaa ma- ma usoo istaaga cuniga wuu ha- biib u haastaa kusibs maalin gelinin ma- muse apply gelin what's the use marka waa khasaara wey bal u istaagaya
waa tahay haddii aan dhanka waqooyi bari aan eegno horaan gobolka waqooyi bari waxaa ka jiray caqabado badan oo dhanka waxbarashada arrintan haddii ay saamayso muxuu noqon karaa mustaqbalka ardayda gobolka
wallahi mustaqbal mugdi weeyaan arringa hadday saameyso mustaqbal mustaqbalku wuxuu noqonayaa mugdi waxaa soo bixi doonta arday badan oo maaragtay oo oo maaragtay oona aanan xirfad lahayn arday badan oo aanan eh, hor u soconin waxaan waxaa laga doonayaa qofka inuu socdo eh, until maaragtay waqtigiisa ilahi ka imaanaya growth maana way korin jirta wey macnaha qofka p p one uu tagay eh, junior eh, macnaha lower primary eh, marka wuxuu soo galay eh, middle primary wuxuu gelayaa dhowti junior secondary eh, wuxuu gelayaa oo inkastood comprehensive ay ka dhigeen wuxuu gelayaa senior secondary then university then eh, profession marka hadduu firaaq dhaca oo maaragtay siisa break hadduu dhaca waxay noqonaysaa yacni sida hadda markay biyaha socdaan biyaha socdaan hadday biyaha meel ay waraa waayaan biyaha siita waxay keenayaan fatahaad sooma oo khasaare Mhm.
keenayaan marka arday badan oo oo aanan kaa socon haddaad hesho magaalada ay ku bataan is a crisis drug baa soo gelaya meesha waxaa soo gelaya cri crime fara badan baa soo gelaya maaragtay maaragtay eh, dhib badan baa soo geli doona Atay.
marka waa we have to move dadka ardaydan waa in la socodsiiye tan kale waxa uu sheegaya ardaydan dhali- dhalinyarta waa yaryihiin dhalinyarta waa dhalinyar yar waxaa laga wacyi inay lehan waxaa looga baahan yahay communityga dadka wax garanaya oo inay garadka oo wax fahmay inayan ka hakranin oo ay bixiyaan warbixin oo ay bixiyaan eh, maaragtay eh, seminars iyo maaragtay ay bixiyaan awareness programs iskuulahaas oo kalete ardayga yani information is power informationka waa quwad weeyaan qofka allah qofka yaa information badan ayaa kaa hor socod badan ama kaa nool badan marka waa inaan ka dadaala haddii ay saan ku socoto oo ardaydii sanad baa aan soo sana difaaco oo aan gelin jaamacadaha marka waxay noqonaysaa isa problem waxay noqonaysaa time bomb Eh, everybody wuxuu raadinaya shaqa uu countka raadinaya ama ama military ama samee dagaal ama police Inta- wha- what is that That- that- meeshaas inta kaama jirto nolosha kulli meesha kali maaha nolol ka fa- ka fara badan baa wadanka ku jirta faa'iido badan baa jirta opportunity badan baa jira ayaa dabcan wax yar aan kaa sheega courses kale courseska hadda waxaa jira anaga dabcan weli waxaan taagannahay inaan qofka ay macalinimo sameeyo oo qofku inuu sameeyo ma- eh, askar noqdo there's a lot of professional careers boqol millions millions oo with this economy new economy somebody can go and do hospitality wuxuu samayn karaa waxyaala hospital loo yaqaano tourism qof wuxuu samayn karaa waxyaala loo yaqaana arts fine arts qofka wuxuu samayn karaa landscaping waxyaalahan Mm.
qurux- qurxinay qof Sax.
wuxuu interior designs interior design wax la yidhaha animations wax lis- waxaa jira soomaalida aniga meel aanan weli aanan farta aanan saarin oo iska dahan oo imaan doonto wadankan looga baahnaan doono marka waxaa noqonaysaa eh, waxaa jira waxaa waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa cooling system eh, cooling system eh, technicians waxyaalahan ito ac-ga refrigerator si loo sameeyo wax yaqaana ma leh marka dadka waa inay dhagaan furaan ma- sheekada macalimi keli maaha dabcan waa u baahnay macalimiinta daba waagahan dambe dhib baa naga qabsaday maadaama uu security la xiriir awgeed waa loo baahan yahay laakiin ardayda waa inay indhaha kala furaan maska waxyaalo badan badan badan baa jira oo maaragtay oo aanan faraha saarin oona wadanka u baahan yahay anagana u baahan nahay waa tahay haddii su-aal arrintaas la xiriirta aan ku weydiiye madaxweynaha dalka william ruto waxa uu ballanqaaday inuu taageerayo waaxyaha waxbarashada ee waddanka haddaba gobolka waqooyi bari ma sameeyeen intaad og tahay adiga ilaa ay hadda dadaalo ay isugu dubrideen dhinacyada ugu horreeya ee tahay in dowladda ay ka taageerto waxbarashada gobolka
walahi taariikhdada dowladda waa iska automatic eh, uma baahna uma baahna maaragtay mobilization iyo uma baahna waa iska automatic eh, madaxweynaha eh, waddanka dr william ruto asagana mutacalin waa doctor wey Eh, waxaana hooshaasi maaragtay haya eh, nin maaragtay naftiisa waqooyi bari ka shaqeeyey oo lahaa eh, professor ezekiel machogu oo naftigiisana waqooyi bari garanaya oo muddo kasoo shaqeeya oo wasiirka tacliinta ah
sax Eh, weliba weliba hadda arrinkan eto eh, waxaan aaminsanayaa arrinkan eto hadda oo c laga saaray clusterga laga saaray laga saaray clusterga laga saaray macalinimada Mhm.
waxaa ka imaatay codsi waqooyi bari ka imaad buu ahay khaasatan maadaama arday badan ay geli waayeen codsiga ka imaaday la taxgeliyey qoladii guddigii oo sameynahayay maaragtay ma- task force educationka oo madaxweynaha usoo ayaa arrinkaas markay nooisan ka dhegeysteen dadka ka dhege- ka dhegeysteen waxay ogaadeen baahidanada inay ay ku baaba'ayso baahidanada ay ay maad ku daboolmaysa Macallimiinta.
laga saara macalimiinta kala tag marka waan waa arrinka waa naloo helan yahay eh, opportunity adee eh, nasiib eh, ma- fursad waa jirtaa laakiin anagaa loo baahan yahay loo baahan marka eh, educationka waa iska maaragtay waa iska equal opportunity eh, ministerina uma kala yaxdo oo si siman baa maaragtay eh, fursada loo bixiyaa anagu maa loo baahan yahay inaan ka faa'iidaysano maaragtay aan- aan- aan- aan- aan- maaragtay aan aan ku meel gaarno waa tahay arrinta haddii aan usoo noqono macalimnimada la xiriirta dabcan barasaabka ismaamulka gaarisa shalay ay- dhowaan ayuu ka hadlayay shalay arrinta la xiriirta macalinimada oo uu sheegay in dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay badqabka macalimiinta wax ka bara ismaamulada gobolka waqooyi bari balse deegaanadaas aan kasoo jeedin hase haatee wuxuu waxa uu xusay in ardayda wax ka baratay ismaamulada gobolka waqooyi bari ay diidan yihiin inay bartaan culunta waxbarashada maxay tahay sababta ay ardayda uga gaabsanayaan inay bartaan culumtaas waxbarashada waa ardayda gobolka waqooyi bari ee macalinimo
wallahi horta marka ugu horeysa ilaa iyo hadda wixii ka horreeyey maalinlowey maaragtay guddiga wuxuu soo saaray horta caqabad waxaa jirta systematic ah sys- caqabad systematic ah oo ku xirnaa dee arrinkan a to c plus c iyo kalastaga la socday kaa horta automatic wuu reebahayay oo dad badan oo hadda iska soo gelaya macalinimada ayuu maaragtay hor istaagnaaday oo hadda maadaama hadda laga saaray alxamdulilah taasi waa nasiib tan kale waa run soomaali badan macalimada ma jecla waxayna leeya waxayna yani ku anaynaya inay leeyahay waa lacag yar tahay maaragtay wax noocaas ay leeyihiin laakiin haddii option kale oo ka fiican ma aadahayaan macnaha askari bay aadahayeen marka what's what's the difference qofkii waa macalimo ka tegay uu lacag yar ku eedaya askarinimo aadaya lac- lacagtu waa isla meeshii hadduusan koos kale oo oo maarata uu asaga uu ku- uu isku isku isku isku isku maarata uu ku anfaa kale uu samaynayni oo electrician uu samaynayni oo plumbing uu samaynayni ma what's the difference marka meesha waxaa jira lack of guidance macnaa wacyilaan baa jirta waxaa jirta hagitaan la-aan waxaa jirta fikradii maarata weli maayan maayan maayan maayan bukaacin oo dadkii maskaxdooda iyo aragtadii weli maayan weynaanin macnaa waxay adduunka jira weli maayan socdin marka taasaan u aanin karaa yani waxay ku dhahayaan macalin qaali macalin muxuu yahay macalin yani waxayna taraabeel arkaa laakin saas maaha macalimada waa horta awel waa sharaf oo qof waxaa waye dad soo saaraya oo muhiim eh Eh, tan labaadna ah, waxaa la yidhahdaa macalinimada qofka ka baxa waxaa u badan shaqooyin fara badan macnaha waa shaqada keliya ah oo qofka shaqo badan u qaban kara wey macalimada hadduu ko- hadduu qaato matalan hadduu hadduu degree oo bachelor education qaato macalin buu noqon karaa administrator noqon karaa n g o u shaqayn karaa wuxuu noqon Aan karaa dowliga council u ahayn.
shaqayn karaa ha waxa buu shaqayn karaa macalimadiyada waa iska furanta that's why eh, imp- the largest employer yani qeybta ugu eh, La shaqaaleysiin shaqaaleysiiye.
badan wadanka ha waa macalinimada sax macnaha baajidka ay qaataan waa asgaranaysaa markii hadda baajidka la akhriyo marka macalinka asaga always xad ma laha macnaha ma- keli kalaas maaha waxyaalo badan buu noqon karaa markii loo fiiriyo qofka daktarka daktarka wuxuu noqonaya bis daktarnimo keliya inuu kala noqda laga yaaba ama engineer engineer laakiin macalinka wax badan buu noqon karaa marka eh, dhankaa in laga fiiri weeyaan tan kalena waxaa waye baahi baa jirta marka iskuulo badan oo ku yaala waqooyi bari oo weliba daafaha ku yaala waxaa waye waxaa laga yaaba inay ma- ay hawanayaan oo macaliyaan ay yihiin aad iyo- yani qof dadka kale oo kenya kenyatiga oo nala deganahay inay ka cabsayn baa laga yaaba meeshaas marka opportunity waa jirta furas oo qofka hadduu kasoo baxa oo iska automatic macalin bilaan istaagaya waxaa waxaan u fiirsaday anaga markaan jaamacadda joogno Mhm.
ardayda eh, sanadka labaad markay joogaanba ama sanadka saddexaad ayagoon jaamacadda dhameynin iskuulaha farabadan ay dhigayaan marka waxaad garanaysaa baahida loo qaba aniga waa sekoniya oo sanadka labaad weeyaan laba sano uga dhiman haddana wuxuu barayaa iskuulaha meelaha dhow buu privateku kalaas baraya Sax.
oo lacag buu qaadanaya marka meesha waxaad garanaysaa macalinimada inay wakti walba shay loo baahan yahay Ay oo tahay.
daa- dia- oo jais ay tahay ha.
waa tahay qeybihii dambe aan ku guda jirnay ee waraysiga waxaad tahay xogeyo dhanka waxbarashada ee jaamacadda waxaadna sidoo kale wax badan ka og tahay xaaladda waxbarasho ee gobolka waqooyi bari haddii maanta lagu dhaho madaxweynaha la wadaag caqabadaha ugu badan ee laga dareemayo ama aad dareemaysid in xal deg dega u baahan yihiin maxaa ka mid ah
wallahi horta jaamaca waxbarashada heer heer bay leedahay waxaa jira iskuullada hoose primary secondaryga jira iyo university ana hadda qaaliban university ayaan dhex joogaa Marka- Eh, eh, marka- haddii aan mhm.
caqabadaha ugu badan aad isleedahay waad dareemaysa inaad madaxweynaha aad la wadaagto loona baahan in wax laga qabto maxaa ka mid ah isleedahay adiga
آه، والله تن وتن معلمين دي معلمين يا ريت معلمين دي إلا بديو قاعدين معناها عموم كهذا يعني عموم كهذا مهم.
وهذا ما برايمري اسكلا كما معلمين دي معناتها انه فرصه لسيو او سكولرشيب بدل لسيو او لسو صارو تن كان waxa weeyaan facilities ka iskuulaha waxa laga yaabaa inay facility leeyahay oo iskuulaha gobolada hoos ku yaal inay facility hoos ka yaryahay Qalabadii waxbarashada loo adeegsan lahaa.
qalabeyn xaqiiqata qalabeyn badan in lagu sameeyo Mhm.
maxaa yeelay eh, ardayga hadduusan uu laboratory fiican haysanin eh, theory wax kuma baran karo macana theory waxyaalo badan oo qofkan uu kuu sheega ma aha oo oo la akhriyo si maaragtay maadada oo kaleeta historyga oo kaleeta laga dhiga ama ariga laga dhiga maaha haddii qofka biology barana ka basira qalabkii oo siras in wahaas weeyaan oo markaan maaragtay saa loo sameeyo Eh, dhanka jaamacadahana haddii aan haddii aan haddii aan eh, aan aan aan aan aan aan wax ka dhihi lahay university waxay baahan yihiin faan fara badan Waa- jaamacadaha waa waa waa meel research wax ba- buxuud lagu sameeyo wax baaritaan lagu sameeyo Baaritaan, in mhm.
maaragtay lacagaha baclaan lacagaha loo kordhiyo oo maaragtay ardaydana aada loo caawiyo oo maan saas baan dhihi lahay maaragtay maaragtay inta cidda cidda cidda aan ka xasuustada
waa tahay intaanan u gudbin fariinta aada ugu dambeyso haddaba su-aasha ugu dambeysa wada shaqayn la-aanta dhinacyada badan sida waaxyaha waxbarashada kuwa maamulka iyo waalidiinta miyay sababi karaan in arday badan oo waxbarashada heerka xiga u gudbi waayaan ma la odhan karaa isku xir la-aantooda ayagoona isku xirnayn That's- that's automatic, that's automatic, that's automatic. Eh, مثلا امريكا هذا مركز waxbarashada aad fiiriso eh, waxay leeyihiin home to school waxaa la dhahaa home to school iyo waxay leeyihiin eh, school to work macnaha ardayga iyo isku- eh, ma- ma- ciddii waa iskuulka waa la isku xirayaa Isku- ah, iskuulka iyo Shaqadii.
meelaha shaqada waa la isku xirayaa shaqada waa la isku xirayaa macnaha ardaygan waalidkii wuxuu noqonayaa qof on board eh oo aad iskuulka ugu xiran Mhm.
oo xaalka la socdo Sax.
حتى كانسر ما كان سمينا جايدنس كانسر هذا بس كل شيء سكولها صار لقى لاتلنتا.
شقيها waxay sameeyaan waxyaala oo oo routine ah oo parent uu imaanayo waalidku imaanayo uu ka qayb qaadanaya eh, career development waxa loo yiraahdo macnaha mihnada teegelinta maalinta markii la sameynayo marka ah, waalidkii ardaygii waxay noqonayaan laba qof oo isla socdo oo tala- taladoodan ay hal meel hal meel ka socdo waan لكن gartay انا فرق انا فرق بعد فرق بعد فرق بعد دحيا فرق وحاوي ardayda waxa way waxa ka dhigay iskuulka meel oo laga nasanayo macnaha waa la soo sidaanaya ka iskuulkaada bas ka iskuulkaada what's next aniga markan waxa laga yaabaa iskuulka hata tagin ba oo dhaxdaasi uu iska laabto oo duurka iska fadhiista ama magaalada iska gala hadhow markii iskuulka lasoo lasoo galbaya ilmaha dhaxdu ka soo gala yani waa waa it's a big problem Eh, sida oo kaleet waxbarashada hadda systemka c b c ga waxaad moodaa inuu yani nooca ma yani to extent uu soo jiidaya waalidkii maxaa yeele waalidkii maanta kulli waxbaa loosu diraya ardayga la samaynaya waa loo yeerahayaa waa la- at least yani nidaamkood uu soo dhawaanahaya oo sidii hore hadda c b c markuu sii dheeraado ardaygii waalidka waa isku xirmaya iyo iskuulka waa isku xiri doonaa laakiin hadda ka horreeyey ardaygii waalidkii iskuul shaqa kuma leh bas maalintii ardayga wax uu haleeyo oo criminal uu gala oo ma- Kaliya loo soo xiriira.
بس لا لو يري انت كان there's no information بس انا قلت نقرايا انت اسكنايا ومركن معلمين تنا they don't care ayaga waxay they just content بس content waxaa way maadadan nuxurkeeda bas ay sheegayaan wax kaloo ka baxsan male that's not the case waxaa way ardaygan waxaa la doonaya in laga dhisa classkan iyo wix banaanka class- class ka baxsana banaanka iyo laga dhiso adduunka waxa ka jira in laga dhiso fursadaha in laga dhiso suu hadhow meel ku gaari lahay in laga dhiso information loo sheegay how to, to go to next step opportunity loo sheegay Mhm.
marka Tallaabada saas xigta loo haye.
baahan yahay. Mm, marka saasa loo baahan yahay ha.
waan gartay fariintaada ugu dambaysa
والله يا رب سمارة السلام يا دمان والدين إلهي الله سبحانه وتعالى كبر يعني نبنا سيو أمن يو استراحة يتكلاشو آمين.
وحان لي هاي والدين وحان وشيك هيا أرضيدا إذن كاتشين برينا وأسد أسد وحيا دا وأنت مقرانة بري أدن كان أنت مقرانة إلهي تيس وأقولني لكن أنا كر- وحان لو بهنياي كران كانجا أنا كنت دانو وأنا أنا لص عنا سكولك وحكى جري وأنا لص عنا وضنك وحكى جري وأنا لص عنا فرصة لها Xawagal, xawagal, ha.
xogogaal exactly awareness waana awareness wacyi aniga inuu weynaalo wacyiga inuu weynaalo loo baahan yahay ardaydana waxaan leeyahay eh, waqtigiina geliya waxa muhiim ah this time is money time is is, is money time waqtiga wax ka muhiimsan male Mhm.
timeka faraha badan aan gelinayna waa ayna lacag iska- haa iyo aan gelinayna maaragtay inaan social media gelinay iyo inaan aan maaragtay aan maanta kulli aan aan premier league iyo waxyaala aan fiirsano dabcan waa loo baahan yahay waa fiican tahay laakiin opportunities aan ku raadsan lahayn Eh, markaan we- we- internetka aan furayna information fara badan career development maxaad rabto inaad akhriso mathalan haddaad rabto inaad noqoto engineer ges engineer qor waad helaysaa information badan akhri doctor akhri eh, technician akhri there's opportunity outside there marka waxaa loo baahan yahay inaan maaragtay waqtiga anaga iyo maaragtay iyo xoogga anaga iyo lacagtana aan gelino waxayna anfacaya so that aan ugu faa'iidaysano insha allahu tacaala waa tahay doctor nuur maxamed oo ahna xogayaha waxbar jaamacadda gaarisa ee dhanka ardayda waan kaaga mahad celinaa waqtigaaga waa mahadsanta walaal insha allah waa mahadsanid Jazakallah.
waa hagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahay doctor maxamed eh, waa doctor nuur maxamed ahna xogayaha ardayda jaamacadda ee- ee jaamacadda gaarisa ee ismaamulkaasi dhegeystayaal waan kaga mahad celinaya dhegeystayaal wareysigiisa ayaa sida faahfaahsan oo xogta aan ka hadlayna saaka nooga dharjiyay dhegeystayaal soo dhawaada adin leenaha qeybihii dambe ee barnaamijkan ku siqeynaa hagaag dhegeystayaal uu mahadsan yahay doctor nuur mar kale dhegeyste soo dhawaada idin leenahay idinkana fursad baa idiin siinina dhegeystayaal maxay tahay sababta arday gaaraysa ilaa lix boqol oo kun aysan codsan nidaamka ah, laisku diiwaangeliya jaamacadaha wadanka iyo macadyada lagu barta dhanka farsamada ee tifeed dhegeystayaal maxay tahay sababtaas leedahay arrintan maxaa ka dhalan kara dhegeystayaal arday badan oo muddo ilaa labayo toban sano waxbarasho kusoo jiray balse heerka kale aan usii gudbin ee jaamacadaha dhegeystayaal soo dhawaadaadan leenahay waa nidaamka qaabkay ardayda ugu biiraan jaamacadaha iyo macdida maysan dhegeystayaal ardayda arday badan oo lix boqol oo kun oo sidoo kalena waqooyi barqeyb ay ka tahay aynan codsan dhegeystayaal qadadka kala duwan ee idaacadda soo beegsan kartaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadkaas aa dhegeystayaal soo beegsan kartaan waa idin soo dhaweynayaan dhammaantiina haatan haddii aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda waxay ku garab taagan tahay dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakakisha hakakisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu diraya lipan empesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga ee loo yaqaano smartphones kaliya waxaa lagaa doonayaa dhegeysta inay hubsadaan halkay lacagtu dirayaan ilaan horaa loo yiri hooseyna hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolki oo ah sim toolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embesi isticmaalaya waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin aan kugu daro waa adeega dhegeystayaal bangiga n c b a n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiyo badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka wuxuu bangiga leeyahay waxaan ku naaloonayaan waxaan ku naaloonanaan ku naaloonayaan ayay leeyihiin inaan bixinno adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall isli oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada generaal wayrunge waa bangiga ugu kabac badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee isli ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iideysaan ganacsatada xafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga aad tegtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo ku qaasa adiga doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba shan lagu daray maalgelinta deymaha guriga oo la mid ah tiradaasi sidoo kale toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qeyb ka mid ah xalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin hageen lacagta geeya ee bangigaygala qayb qaadanayo kobaca ganacsigayga waxaa baahiyahaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamangina city center wabera street gikomba river road ama guud ahaan wadanka ama wac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar dhegeyste soo dhawaada aan idin leenahay dhammaantiin qadadka taleefanada ah soo beegsan kartaan qodobka dooda ee barnaamijka haddii aan usoo laabto maxay tahay arday gaaraysa ilaa lix boqol oo kun sidoo kalena ardayda gobolka waqooyibare qeyb ay ka yihiin ardaydaasi tiradaasi gaaraysa maxay tahay sababta aysan u codsan ee nidaamka wax laisugu diiwaangeliyey ee jaamacada lasoo gaabiyo kubs dhegeystayaal saameyn intee leeg ay ku yeelan kartaa hanaanka iyo horumarka waxbarashada gobolka waqooyi bari dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan daqiiqadaha nooga haray tobanka barqanimo oo aad dhegeysan doontaan warka barqanimo ayaan fursad idiin siin doonaa intaan udasi gudbin gabagabada barnaamijka ee warka barqanimo kadib dhegeystaha ugu horeeya ee qadka taleefonka soo beegsanay soo dhawow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhawow walaal asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamed jubbo kaala soo hadlaya gaarisha dabcan gaarisaad ku sugan tahay barnaamijka waa u gudagal geesto Mm,
marka maanta waxaa laga hadlaya waxbarashada soo maa ha waa arrimaha qaranka quseeya waa hay waxbarashada kuu sheegi Mhm.
maanta aniga afar cudur baa ii joogtaa afar caruur baa kuu joogta oo waalid u tahay Inta labo waxay soo dhamaysa jaamacad hay si wanaagsan maasha allah Ah, laba jaamacad bay soo dhamaysa oo marka labana hadda iskuul bay ku jiraan si wanaagsan
marka midna waa fonfod soo dhameeyey Mhm.
marka ninkii markuu jaamacad soo dhameeyo inuu shaqo heli heedo kii ka yarayo inuu saboodgareeyo oo dabada ka rico jaamacadda la kasii bixiya isagu kaalmeeya haye
marka kii jaamacadda soo bogaaba cid iska fadhiyo oo shaqalaan iska iyagoo laba eh barta marka taasaa kaalin ka qaadanaysaa is leedahay miya kii form four ku jirayna mhm oo kasoo baxayna wuxuu arkay labada walaalaha ka weyneed oo marka asiga garab qaban lehed sax oo shaqo ahayn oo marka jaamacadda soo boga waraaqay taasiska hays oo hoy oo wuu ku dayan lahay balse ayaga guryaha fadhi haye aha marka ayaga guryaha dee ku fadhiya kuwaas oo ninka waxaa la rabay inuu walaalahooda kor u qaado mhm oo saboodgareeyo marka ayagaa jaamacadda soo boga shaqo helayo inay kor usii qaadaan marka waxaad ula jeedaa hataa ardayga hadduu jaamacad heerkaas jaamacadda uu soo dhameeyo shaqada ma helaya taasaa kaalin ka qaadanaysa inuu ardayga jaamacad aadin miya marka culiga niijada ku dhacaysa ninkii shaqa la qorayna waa nin xisaab haysle shaqa la qoray hadda ama zero waa gahaw ama waa gaana qobor waa si loo qoraa garajid nin madosle la qoray ma nin masaakiin nin rabo ma laha arrintaas xerjab xerjabka la xiriirta sidee looga sidee looga gudbi karaa Ah, si loo gudbi karaa kuu sheegi mhm
waa in horta shaqa abuur loo sameeyo qofkii oo markuu jaamacad kasoo baxaba shaqa hor laga siiyo oo fursad shaqo oo aqoontiisa wax ugu shaqeeyo aqoontiisa waxa ku gaha lagu qaata qofkii sax oo aqoontii uu lahaa oo meel ku meel mara waa tahay oo kii ka yaraa uu cidda usuulka dhiganayn asaga uu saacideeyo oo marka waxqabad la sameeyo oo si heer kale asaga jaamacad ku gaari lahay oo aan garta waa kaaga mahadcelinaya dhegeysta kale aan fursa siinaya Oge, marka dee shaqada daba aan helaynin kii aad ii fadhiyey Mhm.
kan foofo dhigana jaamacada isdiwaangelin maxay u tari waa tahay marka dhibka waxaa keenaya shaqa la-aanta keenaysa tago waa tahay waa mahadsantaha dhegeystahaas fikirkiisa togan waan kaga mahadcelinaya waxaynu saaka diiradda ku saariin barnaamijka xaaladda dalka iyo hogaankiisa dhegeystayaal arrimaha la xiriira waxbarashada waana arrimo qaranka la xiriira oo quseeya dalka dhegeystayaal waana ardayda badan ee aan codsan eh, ku biirista jaamacadaha waddanka iyo goobaha lagu barto culuunta farsamada ee loo yaqaano tifeed dhegeyste waa idin soo dhaweynaa dhegeystayaal dhammaantiin mar kale soo dhawaada aan idin leenahay dhegeystayaal qadadka kala duwan ee idaacadda ayaad soo beegsan kartaan waana eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa maxay sababta aysan arday badan u codsan ku biirista jaamacadaha waddanka maxaa arrintan dhegeystayaal ka dhalan kara maxaa sababay dhegeystayaal in arrintan ama arday badan aysan codsan ku biirista jaamacadaha dhegeyste ma dhaqaala yari baa la oran karaa ama sida dhegeystayaal qaar ay ka dhawaajiyeen in ardayga jaamacad ka soo baxay ilaa shahaadada sare ee digrii soo sameeyey balse ci- culuntii ama cilmigu soo bartay uusan ku shaqaysan karin maadaama shaqadii ayba noqotay ay leeyihiin dhegeystayaasha qaar xeer jajab ama lacag in lagaa qaado si shaqa aad u hesho oo dhaqaalo badan aad bixinaysaa oo malaayiina kadibna shaqadaas baa waad helaysaa daba taasna ma horseedi kartaa in arday badan ba ay ka niyad jabaan waxbarashada oo keliya dugsiga hoose dhexe ay soo dhameeyaan ilaa sare keliya halkaasna waxbarashada ay ay kusoo afmeeraan waxbarashada dhegeystayaal aragtidiina fikirkiina ku aadan qodobka dooda dhegeysta loona muhiim qadadka kala duwan ee idaacadda soo beegsan kartaan Waa soo dhawaadaad leenahay dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanaya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinaya dhegeystaha haatan qadadka ku jira haddii aan ka qabto halow saafim soo dhowo walaal waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee qadka taleefonka idaacadda soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya waa hagaag dhegeystayaasha waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadkaas idaacadda ee l- ee telefoonada ayaad soo beegsan kartaan dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa barqa wanaagsan ayaan dhegeystaan idin leenahay gabagabadiina waan ku sisiqeynaa dhegeystayaal daqiiqadaha soo socda dhegeystayaal hawadaan isku macsalaameyn doonaa balse inta ka horeysa dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa balse haatan aan soo qabta adeega qeybta ka ah ee barnaamijka dhegeystayaal intaanan dhegeystayaasha usii gudbin shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magacqaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo libana embesa tusaale ahaan haddaan usoo qaato iyo wax kale iibsiga lacag caddaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkaay lacagta u dirayaan ilan horaa loo yiri hubsiina halbaa la siista macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxyaan iyo meesha ay kala baxyaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeysa haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkit ee safaricom adeegadeeda laga helo qofka markuu embese isticmaalaya waxa uu usoo baxaya ama waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin dhegeyste aan kugu dara waa bangiga n c b a dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maali- maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka ah waxaan ku naaloonayaa in ay leeyihiin inaan bixinno adeegyo kugu habboon dhegeystayaal ama ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall ee islii gaar ahaan dabaqa labaad ee aagga wadada generaal wayrunge waa bangiga ugu kabaca badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee islii ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga tagtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga ama doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiishaada maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba oo shan lagu diray waa one zero five percent ay la socota maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiga ab- aan iraahday bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeysta ha ka welwelin xageen lacagta geeyaa ee bangigee igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigayga waxaa baahiyahaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamangina city center wabera street kikomba river road ama guud ahaan wadanka ama waac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group dot com ama booqo shabakada n c b a group dot com dhegeystayaal halkaas ayaan eh, kaga soo gudbayaa eh, xubnaha ama adeega qeybta ka ah ama adeegyada qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal oo halkaasaan ugu soo gudbay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa dhegeystayaal gabagabadii qeybihii dambe aynu ku siqeynaya daqiiqadaha noo haray inta dhegeystaan ka gaarayna ayaan fursad u siinaya dadka taleefanada soo beegsadaan leeyahay dhegeystayaal fikirkiina waa noo muhiim sidee sidee caqabadan la xiriirta in arday bad- in arday badan aynan codsan eh, aynan codsan aan iraahda dhegeysteen jaamacadaha sidee looga gudbi karaa dhegeystayaal oo ardaygii laba iyo toban sano oo aad soo aalid adigoo ah soo wax soo baraysay balse ku har- ku hakaday qeybtii ugu dambeysay uusan usii gudbin oo ugu muhiimsanee dhegeystayaal dhegeyste dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeyste eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kale waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan maxay tahay sababta dhegeystayaal inaysan arday badan ugu biirin jaamacadaha ama aynan u codsan dhegeystayaal maadaama ah, ardayda jaamacadaha dhegeystayaal ayba bilaabayaan inay ku biiraan bisha horaanta bisha soo socoto dhegeystayaal soo dhawaada idin leenahay dhegeystayaal gabagabadii ayaynu dul taagannahay waa hagaag dhegeystaha khadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya hallo stafm toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada ee dalka ay sheegtay in arday gaaraysa lix boqol oo kun aysan nidaamka eh, dabcan aysan codsanin nidaamka dhegeystayaal ee laisugu diiwaangeliya waxbarashada ay lasoo gaabiyey cubs dhegeyste maxay tahay arrintaasi dhegeyste sababta walaac badan ayay dabcan wasaaradda waxbarashada ee ka muujinaysaa waxayna dabcan xal u raadinaysaa dhegeystayaal sidii caqabadahan looga gudbi lahaa dhegeystayaal dhegeystaha qadka eh, taleefonka soo beegsanaya ayaa fursadda siinaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
halo ana cabdullaahi mandhera aadan u gudagel barnaamijka walaal
walaal haddaan u gudugalo dhammaan horta dhegeystayaashii adigii waan salaamay waa kaa guddoonay haddaan u gudugalo hadday jaamacad codsadaan iyo hadday soo qoraanba yani dadkaas waxaan u malaynayaa dad sabuul ay u badnaayeen sax in basari iyo waxbay heli doonin iyo wax garab siin way u maleeyeen marka way ka raja dhaceen markaas rajada xagga rajada ay ka quusteen
waa tahay marka dad badan baan aragnaa inta jaamacado codsaday annaga hadda lacag aan ka bixinayno oo dadweynaha uu ka bixinayo wax garab siinayo ay jirin oo weliba lambar one secondary lambar one ka keenay eh, primary lambar one ka keenay
haye si wanaagsan kulle ayagana sidoo kale ubay malayana waa ka raja dhaceen marka andhihi lahaa dadka hala taakuleen dhihi lahaa oo jaamacadaha kulle saasun baa keenaysa buga aqoon darro ma keenaysa waan gartay
aqoon way uleeyihiin inay jaamaca codsadaan laakiin inay codsanin bay ugu talagalenba waa kasa u yeelaan aan dhihi lahaa oo ardaydaas kas bay u yeelanaan leedahay
ah de waa macnaha de rajada raj waa quusanba de jaamacad dad soomaaliya ka dhasheen wax ka bixinaya ma laha waan gartay marka way quusteen dadka way quusteen ba dhihi lahaa inay quustaanna waxaa keenaya mas-uuliyiinta aan soo dooranina keenaysa marka waa tahay dhegeystahaasi waana mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo beegsanaya doonayno barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya hallo star f m hallo star f m waa hagaag dhegeystahaasina uma saamixin qadka dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa mar kale dhegeystayaal barqo wacan oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal codka gobolka waqooyi bari ayaa nagala socotaan iyo mawjadaha raadiyaha iyo sidoo kale dhanka aalada satellite-ka zeno star f m kenya iyo sidoo kale play storeka kasoo degso star f m dhegeyste si aad halkaasi idaacadda si toosa ugala socotid dhegeyste dhegeystayaasha ugu dambeeya ee qadka taleefonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa fursadda siinaya hadduu qadka ku jiro haddii kalena ee dhegeystay barnaamijka soo afmeeriya halkaasaan kusoo xiraya dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka taleefonka soo beegsanaya haddii aan fursadda siiyo hallo star f m hallo star f m waagaag dhegeystayaashaasina uma saamixin dhegeystayaal halkaasaan kusoo afmeerayaa barnaamijka hogaanka ista ee xaaladda dalka arrimaha waxbarashadan saaka diiradda ku saarnay oo arrimaha qaranka ah anigoo maxamed axmed khaliifa barnaamijka idinla socodsiinaya idin kaga mahad celinaya dhegeysigeena goordhow diyaar garooba daqiiqada kadib barnaamijka madashaysta ee arrimaha ganacsiga iyo sidoo kale xamdi guri aas ka bedeli mawjada sinaad sidaasi nabadgelyo waxnoo balanaa beri iyo arrimaha arrimaha qaxootiga iyo gargaarka iyo bini-aadinimada dhegeyste asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu